idaacadda habeenimo ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington d c magaalada helsinki ee caasimadda dalka finland ayaa maanta waxaa ka furmay xaflad carwo ah oo lagu soo bandhigay bugaagta af soomaaliga carwadan oo laba maalmood soconaysa waxaa ka soo qayb galay dad badan oo isugu jira bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi iyo qorayaal ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka haddaba waxaanu ka weydiinay carwadan suxufiga faysal sheekh aadan amiin oo ka shaqeeya idaacadda warsan ee ku taalla ama ku taalla dalkaasi finland fadxiye maxamed cabsiye ayaa ugu horrayn weydiisay yay ahaayeen ciddii carwadan soo bandhigtay runtii walaal carwadan waxaa soo qabanqaabiyey qaybo kala duwan oo soomaali iyo iskugu jira finlandis amba dadkan finishka ah gaar ahaan golaha deegaanka ee magaaladan helsinki oo faaka barnaamijka waxaa furtay gabadha haysata golaha deegaanka ee magaaladan helsinki oo laydhaa tulo haynan waxaa kaloo soo qabanqaabisay ururo soomaaliyeed oo uu ka mid yahay urur laydhaa somaali lito amba ururka iskutaga soomaaliyeed waxaa kaloo ka qayb galay oo barnaamijka soo qaban qaabiyey taliyo libreriyada ama maktabadaha magaalada helsinki oo iyagu daneeya dhaqamada afrikaanka wadaad marka maxay ahayd ulajeedada carwadani
ulajeedada carwadani waxay ahayd inay bulshada soomaaliyeed oo runtii bulsho aada u ballaaran ah wadankan finland waxaa degan dad soomaaliyeed oo kor u dhaafay toban kun oo soomaali ah ujeedada loola jeedan waxay ahayd carruurta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed wadankan degan inay ka faa'iidaystaan buugtaas soomaaliyeed ee lasoo bandhigay si ayna u iloobin dhaqankoogii waxaa kaloo jirtaa macalimiin soomaaliyeed oo iskuullada wadankan wax ka dhiga oo af soomaaliga bara ardayda soomaaliyeed oo dowladan finland ay u gaar yeeshay in af soomaaliga baraan kuwaas laftooda waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan iyo bulshada soomaaliyeed inteeda kale ee danaysa dhaqanka soomaaliyeed iyo taariikhda soomaaliyeed iyo siyaasadaba ilaan waxaa lasoo dhigay buugad siyaasadda la xidhiidha iyo burburkii soomaaliya dad inta leg ayaa isugu yimi carwadan buugaagtuse ma kuwa af soomaali ku kooban ba mise waa kuwa isku jira walaal saaka waxaa ka soo qayb galay dadyow fara badan oo midqan isugu jira dad soomaaliyeed iyo dad finisha laakiin soomaalidu aad ayay u badnaayeen saddex boqol kor bay u dhaafayeen dad kale oo finishana way yimaadeen dad kale oo afrikaan oo wadamada afrika iyo dad kale oo caraba oo wadankan deganna way yimaadeen buugaguna waxay u badan yihiin af soomaali englishna way ku jiraa buugag diiniya oo midqan carab iyo af soomaali laisku turjumay laftooda waa yaalaan buugaga soomaaliyeed haddaynu soo qabano waxay ahayn buugagii ugu caansanaa sida guriyaa haween oo kale iyo buga kaloo fara badan iyadoo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano soomaaliyeed iyo qorayaal soomaaliyeed oo iyaga laftoodu buugag badan qoray qoraayada ka soo qayb galay carwadu ma waxay markaa u badnaayeen dad helsinki degan mise waxay ka kala yimaadeen wadamo kala duwan inkastoo ay ku jiraan dad finland iyagu laftoodu degan ninka dadka ugu caansan ee maanta ka soo qayb galay waxaa kamid ah cabdilqaadir oromo oo isagu degan wadanka u k iyo cabdicasiis xildhiban oo isaguna ka yimid u k iyo maxamed sheekh xasan oo isagu taariikhda weliba iyo fanka iyo suugaanta aad wax uga qora oo isna ka yimid wadanka kanada iyo khaalid cali gulle oo isaguna ka yimid wadanka denmark iyo dad fara badan ayaa kasoo qayb galay iyo dadyo kale oo aan soomaaliba ahayn oo carwadan u yimid oo lagu soo casuumay oo ka yimid wadamada denmark holland sweden iyo maraykanba marka bugaagta miyaa la iibsanayay mise waa laga sheekeynayo qoraayadu wax ma ka akhriyayeen bugaagtooda ha walaal barnaamijkan wuxuu socon wuxuu bilaabmay maantuu bilaabmay ilaa berri toole ayuu soconayaa runtii bugaga waa la iibsanayey oo dadka soomaaliyeedna way iibsanayeen xataa carruurtii baa iibsanaysay waxaa iibsanaya dadka finishka ah ee wadankan u dhashay oo iyada laftoodu xiisanaya dhaqanka soomaaliyeed iyo taariikhda soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed marka bugagan waxaa loogu talagalay in la iibsado oo ay kaga faa'idaystaan qorayaasha laftooda inay iibiyaan runtiina aad baa loo iibsaday
kaasina wuxuu ahaa wariye faysal sheekh aadan amiin oo ka shaqeeya idaacadda warsan oo khadka taleefonka ugu warramayey fadxiye maxamed cabsiye